السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلاة الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين آه مدنيال آه dhammaan shacbiga soomaaliyeed waa salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kadib markii aan qadariyey xaaladda dalka uu marayo iyo howlaha adag eena sugaysay ummadda ummadda soomaaliyeed oo maanta u baahan inay hesho baarlamaan iyo hoggaan hoggaan ha noqoto ka sharci dejinta iyo ka fulintaba oo wanaagsan oo alla ka raalli yahay ilaahayna waafajiya oo ay u baahan tahay ma fududa xilka baarlamaanka federaalka soomaaliyeed waxaan aad u qadariyey talooyin badan iga soo gaarayay iyo codsiyo badan iga soo gaarayay bulshada shacbiga soomaaliyeed ee kala duwan ha ahaadaan rijaaluddiin ama ha ahaadaan haween iyo dhallinyaro iyo rag badan oo siyaasiyiin ah iyo xildhibaano aad u fara badan oo iga codsaday inaan mar labaad u soo istaago hoggaanka baarlamaanka federaalka soomaaliyeed siiba golaha shacabka iga codsaday kadib markaan qadariyey inay howlaha ay aad aad howlaha oo xilka xilka baarlamaanka uusan ahayn mid fudud waxaan aaminsanahay xilkan hoggaaminta baarlamaanka federaalka oo ah awood saldhigga awoodda dowladnimada soomaaliyeed waa xilka ugu culus oo saddexda xil oo dowladda tiirarkeeda ay ku taagan tahay oo ka mid yahay waa ka waa ka yani waa ka culus yahay xilka madaxweyne waa ka culus yahay xilka laanta fulinta ama ra-iisul wasaaraha saa daraaddeed anoo tixgelinaya codsiyada iga soo gaaray shacbiga soomaaliyeed iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo rijaaludiinkaba markii sidan oo kale lagu soo codsado waa waajib diini ah waa waajib dastuuri ah in laga jawaabo loona istaago arrintaa ayada anoo ka jawaabaya arrintaasi waxaan shacbiga soomaaliyeed u sheegayaa codsiyadiina iyo codkiina waan maqlay codsiyadiinana waan qadariyey waxaan go'aansaday mana fududeen go'aan oon si fudud ku gaarina ma ahayn in laga bilaabo maanta aan u soo istaago musharaxnimada hoggaanka golaha shacabka inaan mar labaad u soo istaago oo taasoo allahu subxaanahu wa tacaalaa aan u kala saartay kana baryaayo inuu noo fududeeyo towfiiqnana waafajiyo ayaan subxaana wa tacaala ka codsanayaa qadarka allah leh go'aankana waxaa gaari doonaa xildhibaanada golaha shacabka oo aan aad uga kalsoonahay codadkooda waxaanse ballanqaadayaa waxaan u ballanqaadayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanadaba in aan si caadil ah oo aanoo dhexdhexaad ah oo dhanjir aan ahayn haddii ay markaa ii doortaan mar kale hoggaanka golaha shacabka in aan ku hoggaamin doono si caadil ah muwaadinnimo ku dheehan oo dhexdhexaad ah saa daraaddeed waxaan mar labaad ku celinayaa in uusan go'aankan si fudud aanan ku gaarin waa qadarin gaar ah aan siiyey codsiyada iga soo gaaray shacbiga soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan gaar ahaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaan allah subxaana wa tacaalaa ka rajaynayaa in uu nala garab galo go'aankaasi waa jiraan dad oo yani talada waa badneed qaar soo istaag ku dhahay qaar ha soo istaagin ku odhanay intaba waa jireen marka intaa ha soo istaagin dhahaysay marxaladdan hadda la joogo waxay ila muuqataa in aysan inaysan habbooneen in laga hakado hoggaanka golaha shacabka shacbiga waa baarlamaanku waa shacbiga meesha u soo fiirinayo oo rajada ka filayo oo markii ay dhibaato jirto meeshii usoo u soo janjeersanayo ama oo indhaha ku soo haya ay tahay waa xil aad iyo aad u culus ma fududa waan ka warqabaa haddana waa waajib diini ah mar haddii codsigaas yimid inaan oggolaado una soo istaago mar kale musharaxnimadaas taasoo aan rajaynayo isla maanta ama ugu dambeyn berito codsigayga musharaxnimada inaan gaarsiin doono guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka isla maanta ama berito haddii aan la yidhaahdo aad aad